magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa degan maanta kadib markii laba maalmood halkaasi dagaal uu ka socday dagaalka ayaa la sheegay inuu dhimasho iyo dhaawacba keenay iyo barakac guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse ayaa u sheegay v o a sida ay xaaladeedu tahay maanta aan idhaahda howlgallo soo bilaabmay saddex iyo tobankii bishii labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar kuwaasoo horaantoodii lagu fuliyey degmada ceerigaabo aafirkiina u baxay dhinaca maxaan ku idhaahdaa deegaanada degmada ceerigaabo hoos yimaada guud ahaan ciidamada howlgallada ku jiray si guud baan ugu hambalyeynayaa oo u bogaadinayaa waxaan si khaasa usii bogaadinayaa ciidanka qaranka khaasatan fadhiisimihiisa qaybta saddexaad howlgalladii ay amniga ku sugayeen waxay u hiiliseen wadajirka bulshada waxay u hiiliseen qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo midnimadeeda waxay u hiiliseen cid walba oo rabitaan iyo himilo ka lahayd nabadgelyada degmada ceerigaabo iyo guud ahaan gobolka sanaag oo dhan waxay u hiiliseen mar kale wada noolaanshaha bulshada ceerigaabo guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse waxa uu farta ku fiiqay in aanay jirin beelo ku dagaalamay magaalada ceergaabo iyo gobolka sanaag waxaa isdilayaa ee dagaalamaya waa system iyo systemka cid ku duulan reer reer ku duulani ma jiro systemkaa cid ku duulan baanu isdilaynaa oo la dagaalamaynaa oo aanu meel adag ka taagannahay ammaanka magaaladana xoog baa la saarayaa insha allah bismillaahi kariim fariinta ugu dambaysa aan diraya waxa weeye inamada social mediaha figariska kaa ama caanka kaa arrimaha waa la yskula xisaabtamayaa aad duubaysaan arrimaha aa ciidamada kula dhex jirtaanna waa la yskula xisaabtamayaa saaka subaxnimadkii hore waxaa bilaabmay howlgallo lagu sugayo ammaanka magaalada ceerigaabo howlgallada waxaan doonayaa inaan si adag u cambaarayno oo uga digo arrimaha u eeg bililiqada ee ka dhacay maxaan ku idhaahdaa xaafadaha qaar magaalada ceerigaabo waxaan doonayaa inaan bulshada somalilan iyo guud ahaan bulshada caalamkaba u caddeeyo arrimaha dadkii ku lugta lahaa in qaarkoodna aanu qaqabanay qaarkoodna aanu ku daba jirno dad ka badan dhowr iyo labaatan qof baa u xidhxidhan in ka badanna waanu ku daba jirnaa sina u aqbali mayno gobolkuna ka dhici maayo insha allah waa arrintaa dadkii ku kacay iyadaan wax laga qaban waxay amar u haystaan ciidamada kala duwan ee sugaya ammaanka magaaladu gaar ahaan ciidanka sida gaarkaa u tababaran ciidanka booliisku waxay amar ku haystaan cid walba oo lagu qabto bililiqo ama iyadoo guryaha qaar ama xaafadaha qaar arrin shuftaha ugu jirtaa inay tallaabo adag ka qaadaan bay amar ku haystaan si rasmiya looma oga khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay ama ka dhashay dagaalkaasi labadii maalmood eeyna dhaafay ka socday magaalada ceergaabo sidoo kale waxaan la ogeyn khasaaraha dagaalka magaalada dibaddeeda ka dhacay maalintii shalay geesta kale xukuumadda somalilan ayaa fadhigeedii koowaad ee shalay golaha wasiiradu ay isku baranayeen ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa waxa ay ka soo saartay baaq nabadeed oo la xidhiidha arrinta ceergaabo iyo guud ahaan gobolka sanaag afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen dayr ayaa tilmaamay madaxweyne wuxuu si guud uga hadlay arrimaha amni iyo kuwa nabadgelyo ee ka taagan gobolka sanaag gaar ahaan degmada ceergaabo waxauna madaxweynuhu mar kale ku celiyey baaq nabadeed inay dee xukuumadiis diyaar u tahay dadka inay walaalayso cid kastoo wax tabanaysa inay hor fadhiisato nabadgelyadana la sugo khadar maxamed cakuule v o a hargeysa